Naona viongozi wengine wanasema kwa ile maneno ambayo imesemekana itajadiliwa, wanauliza wapi mambo ya gharama ya maisha. Mimi nataka niwaeleze mambo ya gharama ya maisha iko kwa manifesto ya Kenya Kwanza, pale ndio tuko na mpango mzima kuambia yale mambo ambayo tumeyafanya kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya ndio imesababisha kwa mara ya kwanza tangu tuwe na katiba mpya pesa zote za kaunti.
Tumemaliza uchaguzi, tumepitia kwa njia ya kisheria. Wananchi walimpigia Mheshimiwa Ruto kura kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Wale walikuwa na shida wakaenda kotini, koti ikaamua ni Ruto. Sasa tumemaliza mwaka mmoja. Wiki ijayo tarehe tisa tutakuwa tumemaliza mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi.
xaaladaha dalka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aa ka dhegeysataa maalin weliba dhegeysta maalmaha isniinta arbacada iyo jimcaha dhegeystayaal idaacadda star f m waxaan barnaamijka dhegeystayaal saaka diiradda ku saari doona kaga hadli doonaa maxaa dhegeystayaal soo kordhay maxaana wadanka hadda ka socda ah waa waxyaalihii ugu dambeeyay dhanka siyaasadda arrimahaase dhegeystayaal isla fiirin doona dhegeystayaal waa dhanka xukuumadda uu hogaaminayo raisal waa dabcan uu hogaaminayo william ruto iyo sidoo kale mucaaradka ayaga markaas ayagana ka hadleen bal waxayaalaha qorshaha iyo wixii markaas u kala dambeeyey dhegeysta mise noo kala dambeeyey tan iyo arbacadii aynu soo dhaafnay dhegeystayaal arrimahaas ayaan eegi doona saaka kuna fiirin doona barnaamijka bal halkan waxa markaas kaaga baxo ama halka adiga markaas aad ka aragto ayaan dhegeystayaal ku dhaafi doonaa qeybta aragtidaada hadduu eebahaydmo saaka taarikhda waxuu ku beeganta koob iyo soddonka bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeysta maalin isniin ah kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminka si toosa inoogu bilaabanayo waxaa barnaamijka arab nila socodsiyo anigu ah yuusuf bakat saaka saaxiibayaal bal horta marka hore dhegeystayaasha nairobi ee halkay nagala socdaan waa l waa hal eber shan dhibic sagaal saaxiibadan mombaasana waa hal eber saddex dhibic shan kuwa gaarisa dhadhaabi xeryaha qaxootiyada iyo tanaarifa iyo maslaanina waxay laga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal wajaria habasuuriya sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xaawo yusuufta iyo baniisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho caasimadda soomaaliyana waa sagaashan toddoba dhibic eber istielo iyo balaambala meru madogaashina waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex mooyaale marsabit iyo dhanka etoobiya qeybteeda sideetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m co k ama applicationka apka idaacadda star f m ayaa soo degsan karaysaan dhegeystayaal halkaasi aad kala socon kartaa barnaamijka sida tooska imikan uu socday live-ka dhegeystayaal waala soconnay xaaladaha iyo halkaa ay markaas wadanka ay maraysay qayb waa siyaasadiisa iyadoo hadda halkan ifafaalaha markaasi ay kasoo baxayso kadib markii cadaadis xoogan lagu saaray xukuumadda william ruto uu hogaaminayo iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga si markaas waxa uga qabtaan uga bedlaan xaaladda wadankana loo dejiyo haddaba bal marka hore waxaan ku bilaabanay raila odinga iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi ay markaasi kaga wada hadleen madaxweynaha waa dhegeysa waa madaxweynaha dalka william ruto isbeysiga mucaaradka oo raila hogaaminayo ayaa markaasi bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen ay markaas warbaahinta la wadaageen inay dabcan warbaahinta tabisay inay markaasi dhexmaray madaxa waa dabcan madaxa mucaaradka raila odinga iyo hogaamiyaha dalka william ruto kulanka oo dabcan si waa dabcan waa qaabka habka uu u qabsoomay uu fududeeyey madaxweynihii hore ee nigeria olisanga obasanjo dhegeystayaal oo markaas garab waa dabcan garabka mucaaradka iyo sidoo kale dhanka dowladda markaas hogaaminaya william ruto markaasi cadaadis xoogan ku saaray sidii markaasi shakhsiyaadkan isku soo horfariisan lahaayeen sidoo kale ku dumin lahaayeen xaaladda siyaasadee wadanka ka taagan madaxweynihii hore wadanka nigeria ayaa inta badan ka dadaala ama ku dadaala sida lagu tilmaamo waaweyna ka shaqeeya sida horumar ay ku gaareen afrika dhegeysa laguna yareen laha dhibaatada isku dhacyada iyo khilaafyada iyo weliba horumar la-aanta gobolka haddaba waxaa markaasi uu ka hadlay in sidoo kale wadanka uu u baahan yahay shakhsiyaadkan railana dhankiisa looga baahan yahay sidii markaasi xaaladda u ku dejin karo uuna ku yareen karo dhibaatada qalaasyada dabcan iska hormaadka ciidamada booliska iyo sidoo kale mudaharaadyada waxaa sidoo kale madaxweynaha isagana uu ku dirqiyey william ruto waxaa lagu dirqiyay isagana inuu markaasi ogolaado wadahadalada iyo sidoo kale tabashada markaasi mucaaradka ay qabaan waay sidoo kale markaas waa basanjo uu dabcan uga mahadceliyey inuu markaas uu go-aansaday in si nabad ah lagu xaliyo isfahanwaaga siyaasadeed ee ka dhex taagan dhegeysta ee in badan markaas qaaradda afrika kusoo noqonoqoto dhegeysta siduu hadalka u dhigay mucaaradka dalka ayaa intaas ku daray inay markaasi ka go-an tahay inay qaab wada hadal ah lagu xaliyo dhibaatooyinka bulshada dhaqaalaha iyo sidoo kale kuwa siyaasadeed ee hadda dalka markaasi ay wajahayo waa dabcan waa hadalka siday u dhigeen mucaaradka hordhacooda dhegeystayaal kuna sheegeen wax waliba markaasi suurtagal ay noqon karayaan wax waliba sidoo kale lacag u xallin karo wax waliba sidoo kale lagu dhammayn karo balse loo raaca nidaamka ay ku sheegeen in marka hore la dardargelay dhegeystayaal oo markaasi loo kala qaaday saddex shay siday ku tilmaameen midda koowaad waxay sheegeen in laga xaliyo ama sidoo kale la dul istaago dhibaatada bulshooyinka markaasi maanta la kulmayaan dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale dhanka siyaasadeed ee hadda markaasi wadanka wajahayo ay ula jeedaan dhegeysta dhanka guddiga doorashooyinka xudaha i b c arrimaha markaasi siyaasadeed ee la geliyay dhegeysta dhanka baarlamaanka iyo sidoo kale arrimaha la siyaasadeeyey ee dhanka maxkamadaha iyo sidoo kale qorsho waliba markaasi dowladda soo gasha ee ayda markaasi gacanta wax waliba ku dhigto sidoo kale waxay hoose ka xariiqeen inay inkastoo ay doonayaan in markaasi la dedejiyo xalla u helidda dhibaatooyinka jiray hadda ee arrimahan ay tabanayaan aynan markaas isbedeli karin sidoo kale la faragelin karin sida ay sheegeen wax waliba markaasi dhaco waa habka hadalka markaasi mucaaradka udhiga ayaanu ku sheegeen in arrimaha maciishada iyo xaaladaha wadanka markaasi ka taagan ay dhibaato ku keentay dhegeysa lagana doonayo in xukuumadda markaasi wax ka qabato kana fargeliso taasi keliya sheegeen in isbedelka iyo weliba wadahadalada ay ogolaan karayaan isbahaysiga azimiyo ayaa sheegay inuu doonayo in wadahadalada mudnaanta koowaad lagu siiyo yareynta qiimaha sarreeya ee maciishadda oo ay markaasi xuseen in xaaladda ay kasii darayso maadaama ay maxkamaddu ay meesha ka saartay amar horey markaasi lagu xanibay waa dhaqangelinta dhegeysa xeerka maaliyadeed ee markaasi finance act mucaaradka ayaa sidoo kale hadda tabataagan oo sidoo kale sheegaya in marka looga fadhiyo sidoo kalena wadahadalka uu yaraan karayo si loogana fadhiyo waxyaalaha markaasi hadda ay doonayaan in keligtaasi ay ku xiran tahay mucaaradka ayaa waxaa bayaankiisa ku tilmaamay inuu doonayo in wadahadalada siyaasadeed dabcan looga taabto ama laga laabto xeerka maaliyadeed ee markaasi sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ee financial act ee markaasi ku sheegeen in dadka la waafajin karin ama sidoo kale iska xamili karin xarimaha waa culeysyada waa culeysyada waa culeysyada hadda markaasi wadanka saaran ay ku sheegeen waa qiimaha waa qiim waa qiimo korarka ama sixir bararka wadanka hadda ka taagan dhegeystayaal sidoo kale waxay markaasi doonayaan inay wadaxaajoodkooda looga hadlo in cid kasta ay saami ku leedahay dalka marka loo eego qabashada dhegeysta xeelalka kala duwan dhegeystayaal waa sida hadalka halkan ku cad oo markaas ilaa hadda la raadinayo faahfaahintiisa iyo macluumaadkiisa lagana dhorsugayo bal sida oga faalloon karayaan ama laga doonayo sida qubrada dhanka siyaasadda kuwa ka faallooda dhegeystayaal in hadalkan sida loo dhigay waa hadalka hadda ugu mugto weyn waa hadalka hadda markaasi aadka loo hadalayo waxay sheegeen ay hadda mucaaradka sheegeen in waa hadallada wadaxaajoodka lagu daro loogana hadlo si cid kasta ay saami ku leed dabcan ay ku heli lahayd ama kaga heli lahayd dalka marka loo ega waa qaybsashada xilalka kala duwan dhegeystayaal qaybsashada xilalka kala duwan taasi ayaa hadda markaasi loo egaya bar waxyaalaha markaasi azmiyo ay doonayaan iyo waxyaalaha markaasi ay ka rabaan xukuumadda ilaa markaas ilaa hadda aysan kala cadoonin inkastoo laakiin laga sugayo bal dhanka qubrooyinka kuwa siyaasadda ka faalloodo bal hadalkaasi waxa loo macnaynayo waxa loo dhigayo dhegeystayaal iyo waxa markaasi hadalkaasi uu noqon karo marka loo rogrogo dhanka siyaasadda iyo weliba waxa markaasi loola jeedo ama loogala jeedo dhanka dowladda qodobada kale ee azimiya ay doonayso in markaasi in la taagto miiska ama in markaasi la wada tego qeybta miiska wada hadalka waxaana markaasi ka mid ah in markaasi baaritaano dabagal ah lagu sameeyo doorashadii labada kun labayo labaatankii hindi markaasi lagu dhiso gudiga waa guddi markaasi madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo weliba xuduudaha wadanka ee i e b c in markaasi la qadariyo madax banaanida waa xisbiyada siyaasadeed haddaba dhegeyste bal intaana taasi faahfaahinteeda dhegeysan aan sii gudagelin bal markan aan dib ugu noqono aan dib ugu noqon dabcan waxaan dib ugu noqonaynaa amaan eegeynaa taasi aan usoo laabanaynaa bal hadalka markaasi arrimaha micishada oo kaga hadlay dhegeystayaal wuxuu markaas ka yiri madaxweynaha dalka iyo waxyaalaha markaasi daba socda dhegeystayaal kadib markii azimia Odinga- waa zamcan azimia uu raila odinga uu hogaaminayo ku sheegay in wadahadalada markaasi wax weliba ay hadda ku xiran tahay arrimaha dhaqaalaha ama sidoo kale sixirbarka maciishada hadday taasi markaasi si deg deg had wax looga qaban waaya in ay wax wadahadal ah sii socon karin siina jiri doonin wayna tahay xujada ugu koowaad ee hadda laga doonayo xukuumadda inay wax ka qabato muxuu ku jawaabay madaxweynaha oo baryahan madaxa xeebeedka socoto ku tegaya dhegeysa mase kurme kurmeera halkaas ku tegayo madaxweynaha dalka william ruto ayaa sheegay in isaga iyo sidoo kale hogaamiyaha garabka mucaaradka raila odinga ayna markaasi ka wada hadli doonin qiimaha sarreeya ee miciishadda waa qiimaha sarreeya ee miciishadda ruto ayaa hoose ka xariiqay in dowladdiisa ay arrintan la tacaalayso sidoo kalena madaxweynaha ayaa xaqiijiyay in isaga iyo weliba odinga ay markaasi kulmeen iyagoo u wada hadlaya madaxweynihii hore ee dalka nigeria obasanjo waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay dejisay tallaabooyin wax looga qabanayo caba- oo caqabadaha ay kenyaanka ay hadda wajahayaan ee waafaqsan qorshihii horumarineed madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in kenyaanka ay sanadkan soo saari doonto cunto dheeraad ah maadaama ay dowladda dejisay qorshe loogu da- dabcan lagu dhi- lagu dhimayo qarashaadka wax soo saarka dhegeystayaal waa siduu hadal ku dhigay madaxweynahi waxaa sidoo kale william ruto uu sheegay in madbaxyadii wadanka ka dhacay ee ay dad ku dhinteen sidoo kalena hanti lagu burburiyey ayna hoos u dhigeen sicir bararka noololeed waxa uu isbeysiga mucaaradka ee azimiyo uga digay in madbaxyada rabshadaysan isagoo sheegay inayna markaasi marnaba laga gorgortami doonin nabadgelyada dalka sidoo kale wuxuu dhalinyarada markaasi ku baryay inay markaasi ku lug lahaadaan falaalka burburinta madaxweynaha ayaa dhanka kale madaxda kula taliyey inay markaasi ka fogaadaan siyaasadaha markaasi qalaqaybinta ee ku salaysan oo diiradda lagu saaro adeegyada shacabka waxa uu faahfaahin markaasi ka bixiyey bal waxaa hadda mashruucan iyo wixalaa markaasi ay ku xoojinayaan dhanka azimiyo lamoja inay markaasi iswaafaqi karin ee ka mid ah dhanka maciishada wuxuu ka yiri dhegeystayaal william ruto oo dhegeysta isagana ka hadlayay arrimaha iyo xaaladaha micishada ee sixir bararka hadda wadanka markaasi ku habsan Naona viongozi wengine wanasema kwa ile maneno ambayo imesemekana itajadiliwa, wanauliza wapi mambo ya gharama ya maisha. Mimi nataka niwaeleze mambo ya gharama ya maisha iko kwa manifesto ya Kenya Kwanza. Pale ndio tuko na mpango mzima na maalum na tayari tunaitekeleza, na gharama ya maisha haiwezi kutatuliwa vile wao wanapendekeza, ati fujo, maandamano, sufuria kwa kichwa, bei ya unga itabadilika namna gani? Hata kwa dawa ama uganga ama uchawi itabadilika kweli? It will not. Tulikuwa na matatizo mengi, kwanza na uchumi wa taifa letu la Kenya. Pale tulikuwa na matatizo ya mambo ya madeni, na niliwaeleza ya kwamba hatutaendelea kuwa nchi ambayo ni ombaomba. Kushoto tunaomba, kulia tunaomba, mbele tunaomba, nyuma tunaomba, juu tunaomba, chini tunaomba. Hatutakuwa nchi ya aibu kiasi hiyo. Tutakuwa na mpango ya kujisimamia wenyewe, kwa sababu tuko na huo uwezo wa kujisimamia wenyewe. Mimi nataka niseme nikiwa hapa Kwale, kwa miezi minane sasa tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya na tumekomesha mambo ya madeni kuombaomba ya kiholela. Leo naweza kuwaambia yale mambo ambayo tumeyafanya kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya ndio imesababisha kwa mara ya kwanza tangu tuwe na katiba mpya, pesa zote za kaunti tumelipa kwa wakati wake, pesa zote za CDF tumelipa kwa wakati wake. Juzi niliongea na kiongozi wa upinzani na viongozi wa upinzani na nikawaambia ya kwamba sisi ni nchi ya demokrasia, sisi ni nchi ambayo inasimamia katiba na sheria. Tunaweza kushindana kwa mambo yote, lakini kiongozi wa sasa, kiongozi aliyestaafu, kiongozi mwenye atakuja, haitaendelea ya kwamba ati kuna kiongozi mwenye atapanga vita, atapanga mauaji ama kuharibu mali ya umma ama kuharibu biashara ya wananchi. Hiyo haitafanyika tena.
waa hagaag waa madaxweynaha dalka william ruuto oo asaga markaas arrimahan dhegeystayaal kaga hadlaya xaaladda iyo waaqica markaasi ka taagan dhegeystayaal sida waddanka wax markaas loogu qab- dabcan looga qaban karayo wakhtigan sixirbararka waddanka markaasi ka taagan arrimahaasi ayaan barnaamijka dhegeystayaal dowladda ku saarayna kaga hadlayna hadduu eebahaydo arrimahaasi ayaan dhegeysta barnaamijka diiradda ku saarayna arrimo kalena waan sii eegi doonaa dhegeystayaal ee ku aadan bal wax haddaba markaasi ka soo baxayo iyo ka soo naasacad la-aan kara dhegeystayaal haddii mar lis ogolaaday haddii markaasi hadda laisku soo dhowaaday dhegeystayaal laakiin waxyaalo qaar hadda meelaha ay laiska taabanayo ay meelo qaar ay ka yara xanuunsanayaan dhanka xukuumadda iyo sidoo kale dhanka mucaaradka laakiin hadda dhexdooda ayaa lagu wada jiraa oo markaasi waa sida ay arrintan lagu xallin karo oo laguna fududeyn karo dhegeystayaal waxyaalihii ugu dambeeyey ay arrimahaas isla wadaageen ee dhegeystayaal maanta iyo weliba qodobo kale oo xasaasi ah oo markaasi ku adkaan doonto xukuumadda hadda uu hogaaminayo ruuto sidoo kale ku ku adkaan doonto ninka hadda markaasi dhexdhexaadinaya wadahadalka ee obasanjo waa madaxweynihii hore ee waddanka nigeria dhegeystayaal oo inta badan ololo markaasi ka wado qaaradda afrika iyo weliba kuwa markaasi dhanka siyaasadaha isku haysto ka dhexdhexaadiyo dhibaatada iyo xaaladaha adag sida markaasi gobolka ama qaaradda afrika ay u hagaagi lahayd loogana gudbi lahaa siyaasadda xun ee inta badan markaasi qariibta gobolka hagaagi dhegeystayaal sida barnaamijka aad ku maqleyseen dhegeystayaal saaka waxaa hadda markaasi aan ka hadlaynaa ama sida barnaamijka dhegeysta aan ku faahfaahinaynay ama faahfaahintan kaga bixinayna dhegeystayaal waxaa hadda markaasi oo kuu muuqdaa oo markaasi kasoo naasacad ama kasoo naasacadaan karaan dhegeystayaal wadahadallada ee markaasi u furmanayo madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ma tahay waxaala markaasi oo hadda isku- lisku eh, dabcan is- lisku hor- lisku mari laaya ama laga yaabaa in ay ku adkaan doonto madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga inay hadda fududaan doonto sidoo kale laga gudbi doono waa su-aalaha laisweydiinaya dhegeystayaal iyo weliba waxyaalo qaar ayaa markaasi jiraan oo hadda markaasi la leeyahay in uu u so- laga yaabo inuu u dhaganugulaado madaxweynaha marka laga tego hal shay dhegeyst inkastoo laakiin hadaladiisa markaasi uu ku adkeysanayo uuna ku sheeganayo in waxyaalo qaar markaasi ay ku dabcan lagu xujinayo xukuumadda kuna xujinayaan dhanka mucaaradka dhegeystayaal ayagana sidoo kale maxay tahay xujada markaasi qaban doonto mucaaradka dhegeysta tan dowladda la garaya laakiin maxay noqon doontaa tan mucaaradka oo dabcan ayagana ku adkaan doonto ama qaban doonto dhegeystayaal oo sidoo kale laga yaaba inay ku cuslaato sidoo kadib ugu noqon wayaan iyadoo saddex qodob ay markaas u kala qaadeen dhegeystayaal midna markaas ay ku sheegeen arrimaha micishada iyo sidoo kale dhaqaalaha midna markaas ay ku sheegeen arrimaha dhegeystayaal hanaanka siyaasadeed ee dowladda markaas ay wax ku maareynayso kuna sheegeen marka in had isqaban la-dahay lagana doonaya in xukuumadda waxay kaga qabat kaga badashay dhegeystayaal iyo tan kale dhegeysta ee ah arrimaha dhegeystayaal guddiga doorashooyinka xududaha i e b c isbedel in markaas lagu sameeyo waxna markaas laga qabto in baaritaano markaas lagu sameeyo doorashadii waddanka ka dhacday labada kun labaiyo labaatanka oo guddi markaasi madax bannaan loo soo saara dhegeystayaal haddaba waxyaalahaasi ayaa markaasi laga hadlaya dhegeystayaal oo la- dabcan laga leeyahay ama dabcan eh, laga ay ka lahan doonaan bal guddiga waraale hadaba qaybta markaasi kenya kwanza ee uu hogaaminayo madaxweynaha william ruuto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga qorshahaasi ayaa hadda inta badan markaasi laga fakaraya oo laga hadlayaa oo markaasi sida arrintan lagu dhammayn karo laguna xalin karo dhegeystayaal oo meel markaasi mowqifkooda hadaladooda ay wada imaan karaan waxna ay ka wada qaban karaan laiskugu wada imaada dhegeystayaal iyadoo cid waliba markaasi laga doonayo inay markaasi u turto loona naxo xaaladda waddanka siyaasadee dhegeystayaal waxaana labadaasi shakhsi lagu kala magacaabay raila odinga iyo sidoo kale william ruuto horaan ayaa markaas madaxweynaha dalka william ruto sheegay inuusan la kulmi doonin sidoo kale uu kala hadli doono xaaladaha wadanka ama sidoo kale uu sheegay in asaga mas-uuliyad ay ka saaran tahay sidoo kale mucaaradka marre ay meel kasoo geli doonin dowladdana ay marre ay boos oosan oga banaaneen waxa uu keliya ku sheegay in laga doonayo mucaarad taya leh mucaarad awood leh mucaarad markaasi kormeero ku sameyn doona iyo qaladaadka in markaasi ay keliya noqdaan sheegana markaasi inay wax walbo ay mucaaradka ay daliilsan yihiin ay wax ka qaban karaan dhegeystayaal hadda madaxweynaha ayaa markaasi arrintan obasanjo markuu soo fargeliyay u muuqda mid soo dabcayo sidoo kale u muuqda mid markaasi hadda doonayo in xal markaasi loo raadiyo loona helo sida arrintan lagu damin karo dhegeystayaal loo raadiyo xal rayla qancin karaysa dhegeyste laakiin qodobada ayaa hadda markaasi dhowr qodobo markaasi ay soo saareen laakiin saddexda qodob ee ugu weyn waxaa hadda markaasi kenyaanka ay sugayaan tolow tee la horumarin doonaa tee markaasi see loo kala qaadi doonaa dhegeystayaal maxay xukuumadda ayadan markaasi ogolaan doontaa maxay sidoo kale diidi doontaa maxay sidoo kale ka gaabsan doontaa ilaan waa saddexda inaad mar ogolaato iyo sidoo kale inaad diido iyo sidoo kale inaad ka gaabsato oo markaas adsan ka hadlin ama afkaada afurin dhegeyste wixii waa haa mise maya iyo inaad ka aamusto sheyga ayaa sidoo kale dhegeysta sidaas u baxa shay ayaa su-aal weydiisay qofkii wuxuu kugu jira sheyga ma haysa wuxuu kugu jawaabaya haa mise maya mise qofkii oon kula hadlaynin macnaha jawaab looguma hayo ilan wax badan markaasi macno fara badan keeni karaysaa dhegeysta hadda taasi ayaa dabcan inta badan ay khibrooyinka dhanka siyaasadda ka faalloon ay tilmaamaan sheegayaan sida arrintan loogu qancin karo sidoo kale aasimiyo dhammaan loogu wada qancin karo iyo madaxweynaha waxaa hadda markaasi uu doonayo inuu ku mashquuliyo marka laga soo tago guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c iyo sidoo kale raila odinga waa dabcan raali hada aasimiyo lamoja ay markaasi ayagana sheegeen in baritaano markaasi lagu sameeyo doorashadii wadanka markaasi ka dhacday labada kun labaiy labaatankii iyo sida markaasi loo maariyey sida markaasi natiijada ay usoo kala dhaceen ama gobolada markaasi dalka uga soo dhaceen qaabta natiijada markaasi uu ku dhawaaqay dabcan ninka u qaabilsan afula chapukati iyo sidoo kale inay waafaqsan tahay natiijada saxda iyo tan sidoo kale kaydska guddiga doorashooyinka xududaha i b c taasi waa baabkeeda dhegeystayaal waaba gooni ayaa dabcan loo dhigay waana tan dooda adag ay ka dhici doonto kana dhalan doonto dhegeystayaal sida markaasi sheegayaan quburooyinka dhankaasi dhanka siyaasadda ka faallooda hadda wadahadallada waa la wada ogolaaday dhegeystayaal raylana dhinacu ka ogolaaday waxaa sidoo kale ogolaaday dhegeystayaal dabcan william ruto oo hadda markaasna sheegay in arrintan ay ku qasban yihiin in markaasi xaaladaha hoos loo fiiriyo in sidoo kale la maariyo nidaamna sax markaas wadanka lagu dhaqo iyo in markaas lase wada dhegeysto si wadanka loogu toro dhegeysto sida obasanjo waa madaxweynihii hore wadanka nigeria oo wadanka markaasi ku sugan sheegana in arrintan uusan dabcan uu faragelin doono sidoo kalena uu kaga hadli doono waxaa markaasi hogaamiyaasha looga doonayo laakiin dabcan haddeed afrika dhan ayaa dadaal xoogan ku wadaan wadanka waxayna ay raadinayaan wadan sida xal wadanka afrika ama qaarada afrika xal xalkeeda siyaasadda hadda noqotay loogu heli kara nidaam sax oo dhammaystiran oo buuq iyo dhibaato iyo rabshadaan iskan ka imaan karin laakiin afrika ayaa hadda kusoo badanaysaa dhegeysta dhibaatooyinka dhanka siyaasadaha ee markaasi kala shakiga iyo aamin darrada dhegeystayaal ay hadda markaasi kusoo badanayso markay imaato guddigada markaas u qaabilsan doorashooyinka oo aan lagu kalsooneyn sida markaasi wax u maareeyaan hadda raila iyo william ruto iyo obasanjo inkastoo madaxweynaha uu sheegay in si toos ay u wada hadleen laakiin waxaa hadda la sugaya bal fadhiga kale markaasi xigo iyo weliba kulanka marka hadda ayagana dib loogu dhigayo in ay joojiyaan dibadbaxyada iyo sidoo kale kulamada markaasi kala dudwan ay markaasi qabanayaan waa dhanka waa mucaaradka azimiyo lomoja laakiin obasanjo hadda waxaa markaas isagana u taala dabcan waxaa u taala dhegeysa shaqo adag ee markaasi arrintan uu markaasi soo ku dhadhexaadin karo iyo sida markaas oga dhaadhicin karo in raila wax uu ogolaado rutona wax uu ogolaado dhegeystayaal oo halkeeda ama meesheeda markaas la taagnanin dhibaato ku keeni karto dhegeysta dib u dhaca iyo horumarka wadanka iyo dhaqaale xumida hadda markaas inta badan wadanka uu ka cabanayo maxay noqon karaysaa dhegeystayaal maxaa kasoo naasacadaan karaa dhegeystayaal dood iyo muran iyo sidoo kale isqabqabsi iyo weliba rabshado markaas wadanka ka dhaceen dhegeystayaal hadda may suurtogeli karaysaa in markaasi baaritaano lagu sameeyey doorashadii sida u dhacday sida loo maareeyey mana ogolaan karaysaa xukuumadda markaasi sidii loogu qancin lahaa sidoo kale lagu raaligelin lahaa in markaa safarka loo furo dhegeystayaal ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ah markaasi laisku fiiriyo natiijada gud- guddiga markaasi ku dhawaaqeen iyo tan markaasi saxda sayfarka ama saafarka dhegeysa makeedka guddiga doorashooyinka xududaha a b c mise waxaa lagu horumari doonaa dhegeysa dhankaas maciish- maciishada iyo sidoo kale dhaqaalaha waddanka hadda taagan mise taasi ayaa markaasi dib loogu dhigi doonaa dhegeystayaal halkay isku fahmi karaan ay adiga kula muuqataa dhegeyste xukuumadda iyo sidoo kale mucaaradka mucaaradka halkay iska fahmi karaan halkay sidoo kale isku fahmi karin halkee markaas u suurtageli karaysaa dhegeyste ninka hadda markaas u dhexdhexa- dhexdhexaadyaha ah oo basanju iyo in markaas uu ku guuleysto sidoo kalena uu ku xasiliyo waddanka dhegeystayaal marka laga soo tago garashadooda raila odinga iyo sidoo kale william ruto marka laga soo tago garashada william ruto iyo marka laga soo tago garashada ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga haddaba may u suurtageli karaysaa in arrintan uu markaas ku guuleyso una fududaato dhegeystayaal sida uu shakhsiyaadkan meesha oga saarla waxyaalaha eh, kala duwan ee markaas kala tabanayaan inkastoo hadda mucaaradka ay markaas tabashooyinkooda ay wataan oo markaas ay soo qor- ay soo qorteen laakiin dood iyo wadahadalka keliya markaas la duga- ay doon- ay doonayaan inay markaas la galaan xukuumadda maxaa markaasi cuntami karaa maxaan cuntami karin dhegeyste maciishadda waa howdarba waa uu ka hadlay madaxweynaha waxaa sidoo kale dhaqaalaha asagana uu ka hadlay waxaa sidoo kale mar kale ay soo hadal qaadeen in markaasi baaritaano lagu sameeyo guddi markaas madax bannaan oo loo saaro sida markaasi doorashada loo maareeyey sida markaasi loo qabtay iyo sida ku dhacday iyo sida natiijada loogu dhawaaqay iyo sida saafarka markaasi loo diidan yahay iyo shakiga iyo tuunka halkaasi ay ka qabaan mucaaradka sida markaasi loogu qancin karaa xukuumadda ruto uu hogaaminayo waa tan kale dhegeystayaal waxay mucaaradka markaasi sheegeen in ay ka codsanayaan ama sidoo kale laga rabay xukuumadda in cid waliba markaasi laga dhex arko macnaha loola jeeda dhegeystayaal sida markaas ay u maareynayso ama sida markaas ay u wado ah, dabcan xulashooyin waa xulashadeeda markaas wasaaradaha hogayaasha joogtada iyo weliba shaq- dabcan waa magacaabista ee shahadaha- waa hay-adaha markaas dowladda ee brastatolka kuwa loo yaqaana dhegeystayaal kuwaasay ku tilmaameen in markaasi kaleni jeclaysi halkaas ay ka socotay iyo sidoo kale qabaayilo gooni ah markaasi la siinayo taasi ayadana xalkeeda waa meesha ay taallo oo laga arkaya iyadana waan ka fiirin doonaa dhegeystayaal laakiin marka musalia mudavadi musalia mudavadi dabcan waxaan filayaa inaad aqoon xoogan u leedihiin fahmi kartaan markii laga hadlayo musalia mudavadi waa wasi- madaxa wasiirada ee dalka waxaa markaas isagana uu hogaaminaya sbeysiga mucaaradka azimilo umoja one kenya raila odinga ku dhaliilay inuu markaasi bunbuuniyey arrimaha wadanka ee ka taagan oo uu ka dhigay dabcan caqabad heer caalami ah waxa uu sheegay in xaaladaha jira la maareyn karo oo aan markaasi loo baahnayn in cid kale markaasi dibadda looga yeero hadalka musalia mudavadi ayaa kusoo beegmaya hal maalin uun kadib markii uu soo baxay warbixino tilmaamaya in madaxweynaha dalka william ruto iyo ra-iisul wasaarihii hore raila odinga ay kulmeen iyagoo markaas wehelinayo madaxweynihii hore wadanka nigeria obasanjo musali wuxuu ka yidhi dhegeystayaal oo arrintan ku sheegay inay tahay mid markaasi la kicinayo mid markaasi la bubuurinayo sidoo kale mid uu doonayo marka inuu kaga faa'iidso raila odinga sidoo kale uu kusoo uu gabasho markaas uu kusoo galo xukuumadda oo hadda markaas ayaga hogaaminayaan horkacayo dhegeystayaal ruto waa musalia mudafari waxaa sidaasi leeyahy dhegeystayaal musalia ayaa odinga u sheegay inuu markaasi ku guul- dabcan uu- inuu guuldarooyinkiisii maxalliga ahaa uunan markaasi caalamka gaarsiin oo ayna markaasi kenya ka taagnayn dhibaato ka bax baaxadda leh waa dhibaatada baaxadda leh markaas asaga uu abuurayo sida uu u dhigay hadalka musalia mudavadi Tumemaliza uchaguzi, tumepitia kwa njia ya kisheria. Wananchi walimpigia Mheshimiwa Ruto kura kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Wale walikuwa na shida wakaenda kotini, koti ikaamua ni Ruto. Sasa tumemaliza mwaka mmoja. Wiki ijayo tarehe tisa tutakuwa tumemaliza mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi. Mimi nataka tu niseme hivi, Kenya is not facing an international crisis. Kwa hivyo wenzetu, ikiwa wanataka wazungumze, please be honest to the people of Kenya. Tumeona hata kule Afrika Kusini kuna wakati Ramaphosa akiwa rais walikuwa na mambo yao na Zuma, lakini haukuona ati kuna rais ama anaitishwa rais mwingine aende kule azungumuze kati ya Ramaphosa na Zuma. Ramaphosa amekuwa na mambo yake na yule Malema, hawajaitisha Rais Ruto kwenda kuzungumza kule. Hapa jirani, wakati Magufuli alikuwa alipambana na upinzani kule mpaka wengine wakatoroka, hawakuitisha rais kutoka Kenya aende kule. Tulipokuwa na mambo ya kule Uganda, Museveni alikuwa na upinzani wake, yule kijana wa kuimba na hata yule mwingine, lakini hawakuitisha kwamba rais wa jamhuri ya Kenya aende kuingilia mambo yao. Kwa hivyo sisi tunasema kuzungumza mambo ya uchumi, kuzungumza mambo ya kitaifa, tafadhali ndugu zetu, let us talk as Kenyans. Sasa sisi tujipange.
dhegeystayaal haddaba waxaa laleeyahay aad ayaa laiskugu soo dhowaaday marka loo fiiriyo madaxweynaha iyo sidoo kale raila odinga kadib markuu ka shaqeeyey madaxweynihii hore waddanka nigeria obasanjo laakiin halkan waxaa haddana marka laga hadlay madaxweyne waa dabcan musale mudavadi wuxuuna markaas oo madaxa dhegeystayaal wasiirada wasiirad waa dabcan wasaaradaha dhegeystayaal wuxuuna tilmaamay in hadda waddanka ay dhibaato iyo qaylida ee- waa qayli iyo dhibaato aysan ka taagnayn sidoo kalena uusan ku soo jeedinin caalamka raila odinga wuxuuna ku sheegay in hadda dabcan ay wajahayaan xaalad adag ee waddanka iyo weliba sida markaas looga saari karo iyadoo hadda sanadkan ama dabcan bishan maalinta oo dabcan bisha soo socota ee agosto uu ku sheegay in ay markaasi hal sano waa hal sano ay ay markaas u gaartay tan iyo markay xulka ah, dabcan xilka ay ama doorashada waddanka ay ka dhacday labada kun laba iyo labaatankii dhegeystayaal laakiin hadda macaradka waxyaalo fara badan ayaa miiska u saaran oo u cad laakiin haddaba ma tahay mid ay markaasi ogolaan doonaan ma tahay mid markaasi ay xamili karaan ileen xulayska mararka qaar qofka biniaadanka ma xamili karo ileen hadda waxaa laga hadlayaa dhegeystayaal ma xamili karaan culaysyada iyo weliba waxyaalaha markaasi miiska ay soo saarayaan mucaaradka dhegeystayaal hadalladaas ay hadda markaasi inta badan welwel ku beerayaan dhegeystayaal xukuumadda uu hogaaminaya ruuto iyo sida markaasi arrintan uh, ku- ku cus- ugu cuslaan karayso iyo sida lagu laba- la- la- laabqawoojin karayo dhanka mucaaradka halkan ogsoonow dhegeysta ma aha shakhsiyaadkooda balse waxaa la saxiixaya agrimentiyo ama waxaa la saxiixaya saxiixyo markaasi kala duwan ee markaasi in mar kale dhibaato iyo buuq iyo sidoo kale wax weliba ay ogolaan karaan qof- cid weliba markaasi ee ha- ee, waa- dabcan uu qaban karo qowl qowlkaasina waa tan markaasi kasoo baxda william ruto iyo tan markaasi kasoo baxdo tan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga in markaas waxyaalaha lagu wada heshiiyey ee markaas la baalmari karin sidoo kalena lagu adkaado si loo ilaaliyo ama sidoo kale cid walba xeendaabka aysan uga bixin oo cid walba ay markaasi taagan tahay madaxweynaha ayaa hadda markaasi sheegay in qadarin uu markaas madaxda afrika u hayo sidoo kalena uu ogolaanayo wadahadalada wadahadalada la dhegeystan ay dhaceen inta badan waxaa hadda markaasi sheegayaan in qodobo markaasi miiska lasoo saari doono si toosna markaasi u dhexdhexaadin doono madaxweynaha wadanka nigeria waa madaxweynihii hore dalka nigeria basanjo raila odinga iyo sidoo kale william ruto haddaba waxaa la isku haya dabcan cid waliba way dareensan tahay way ka dhadhagsan tahay waa fahansan tahay laakiin maxaa la ogolaan karaa maxaa la ogolaan karin maxaa ku cus- dabcan ku cuslaan doona xukuumadda ruto sideyna markaasi aad u aragtaa ay arrintan oga baxsan karto mise arrintan ay iskaga difaaci karayso markaad fiiriso hadallada dabcan markaad eegto edo dabcan markaad eegto xaaladaha ee waddanka markaasi hadda ka taagan iyo weliba waxyaalaha markaas ay soo bandhigaan mucaaradka maxaa kuu bixi karaa dhegeysta maxaad fiiran karaysaa ood leedahay arrintan dabcan xukuumadda ruto way ku cuslaan doonta qodobada dhegeysta waxaa ka mid ah arrimaha maciishada iyo dhaqaalaha waxaa sidoo kale ka mid ah in baaritaano lagu sameeyo guddiga doorashooyinka xududaha i b c habka nidaamka ay doorashada u qabteen labada kun labaiyo labaatanka iyo sidoo kale sida markaasi xukuumadda ruto ay wax markaas u maareynayso marka laga dabcan ee dhaqaalaha is- waa- waa sida markaas u maareynayso canshuuraha iyo dhaqaalaha sixir bararka markaas ay ku keeneen dhegeystayaal kuwaasoo ku tilmaameen sida loo firin doono iyo sida xukuumadda waxay markaasi himil dabcan ee hiigsanaysay halkay ay eerdoonaysa inay markaas ay sanadaha soo socda iska fiiriso marka loo fiiriyo hab aruurinta dhaqaalaha dhegeystayaal iyo sidoo kale maciishada waddanka hadda markaasi taagan kaasoo tegtaas maxay xukuumadda qab- dabcan ogolaan doontaa maxay xuk- dabcan xukuumadda ku adkaan doontaa maxaa xukuumadda dabcan ay markaas madaxa la xooqan doonta ay kula tahay dhegeysta marka saddexdaasi qodob la hordhigo dhegeystayaal waana meelaha markaasi ay hadda ku adkaan doonto sidoo kale maxay mucaaradka ayagana markaasi culeysyada ay ka dulqaadi karaan ee u- ee dabcan ad u aragtaa oona u fudud ayagana ay isleeyihiin bal tanne ha ku yara adkeynina ka bal ka yara khafiifiya haddaba bal adiga iyo aragtidaada dhegeysa waa iber toddoba iber laba saddex shan iber iber sagaal iber iber toddoba sideed iber hal iber shan hal iber shan nambarada si tooska dhegeysa aad uga soo qayb qaadan kartaan barnaamijka laakiin markan ii ogolada saaxib yaal dhegeystayaal inaad soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa dabcan macaamiisheeda garab taagan dhinac weliba waxayna had iyo jeer markaasi ku dadaalaysaa inay helaan adeegyada ama adeeg adeegyada adiga raadinayso kugu haboon sida wax uga qabs dabcan ku qabsan lahayd safaricom waxay doonaysaa inay lacag markaasi ku- ay kaa lumin ama cid kale markaasi ay mudneen ay markaasi ku dhacdo waana adeega markaasi hakiikisha hakiikisha waa adeega awood u leh soo diraha bixiyaha si ay markaasi u xaqiijiyaan magaca qaataha iyo sidoo kale cadadka ka hor iyo dabcan dhamaystirka macaamiilka ganacsiga oo markaas intuusan markaasi dirin dhegeysta lipana empesa iyo weliba aaladaha kale markaasi lacagaha la iskugu dira dhegeysta iyo weliba kuwa markaasi iibsiga lacagta caddaanka ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa markaasi ka faa'iideysanayaan adeegan xitaa kuwa markaas inaysan haysan telefoonka casriga iniclaha ama tooshlaha dhegeystayaal oo cid walba hadda la doonayo inay ka faa'iideysato iska hubi lacagta intaad dirin shakhsiga u dirayso inuu markaasi maxamed yahay ama shakhsiga u dirayso inuu yuusuf yahay ama qofka wax kuu qabtay ama qofka shaqada kuu qabtay mise qofka wuxu marka sida doonto waxba ha- markaas hanii dhexmaraane inaad marka hore iska hubiso ayaa muhiim ku ah macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay markaasi xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo macaamiisha siday markaas oola baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega kakasha waxay markaasi ka- dabcan ka helaysaa qeybta sim toll kits ee safaricom adeege- waa adeegyadeeda aad ka hesho qofkana markuu mpesa la isticmaalayo waxa uu soo u soo baxayaa dabcan halka uu lacagta u diri u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaa lumin dhegeystayaal isku hubi oo xaqiiqso lambarka labaad iyo lambarka koowaad ayaa markaas ku kala soo baxaysaa dhegeysta intaa lacagta markaas si toos ay kaaga soo bixin oo xaqiiqso shaqsiga u dirayso magaciisa oo sax ah iyo waxa kuu soo baxayo dhegeystayaal si ay lacagta u qaldumin bal barnaamijka dib aan ugu soo noqonay dhegeystayaal haddaba sidaa bar- aad ku maqlayseen aan sidoo kale ku faahfaahinayna dhegeystayaal maxaa dabcan u muuqdaa ama sidoo kale hogaamiyaasha mucaaradka iyo sidoo kale hogaamiyaasha kenya kwanza oo hogaaminaya william ruto ay markaas isku fahmi karaan maxaana ku adkaan doonta xukuumadda sidee markaas u qaabili karaysaa Waa- dabcan arrimaha hadda markaas la dul saarayo oo lagu xujinaya dhegeystayaal maxay sidoo kale mucaaradka iyagana markaas khafiifin doonaan sidoo kalena ay ka yeeran doonaan culeysyada ee xukuumadda iyo arrintan hadda markaas la sheegayo oo laga hadlay dhinacyada kala duwan inay sidoo kale laisku adkeynin sidoo kale la khafiifiyo sidoo kale la yeereeyo xaaladaha iyo dhibaatada waddanka markaas loo turo hadda waxaa laga hadlaya turitaanka sidii waddanka shacabka loogu tiri lahaa iyo dhaqaalaha ee hadda markaas aada u hooseeyo dhegeystayaal laakiin maxay ruto ay ogolaan doonaan maxay ogolaan doonin mucaaradkana sidoo kale maxay ogolaan doonaan maxay ogolaan doonin dhegeystayaal inkastoo inka- inkastoo ka- dabcan sheekada ay ka socoto iyo weliba xujada ay ka socoto dhanka mucaaradka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada sida tooska dhegeystayaal idaacadda star f m tu gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaa dhegeystayaal dhammaantiin waad ku mahadsantihiin socodka xulashada dhegeysiga qadadka telefoonada iyo saaxiibada hadda markaasi ku jira doolan barnaamijkan ay ka qayb qaataan dhegeystahan ayaa barnaamijka saakan oo daafanaya soo dhow waan ku salaamaya magacaaga waa ka xumaay xigaha kalaan siiyo star f m soo dhow walaal magacaaga waa cabdiqaadir qorna gaaris saaxiib soo dhow ku salaamaya in badan oo sidoo kale saaxiib aniga horta waxaan leeyahay mm dastuurka ugu fiican africa aan qabnaa haye laakiin haddana maalin walba inuu nin wadan kale u dhashay iyo dad inuu nin kale dhexaaday horta ceeb bay ku takenya haye laakiin haddana dhanka kale markaa fiiriso dooda markii la gelaayo labada dhinac horta waxaa fiican inay is- in liis jecel yaho oo un difference ku idin kala dhexayn karaa oo waxaad eh, af- eh, maxaa la dhihi jiray fikir ahaan waa sax laakiin in la wada hadli karaa fiican midda nimanka kenya kwanza waxaad moodaa horta niman xanaaq iyo cuudad inay qabaan haye oo aad u malaynayso in weli niman dareensan in kursigooda ama jagadooda in loo socdo haddii la heshiiyo ay meesha ka baxayaan niman aaminsan ay u eegyihiin markaad fiiriso haye waxaasna kenyada ka weyn haye haddii ruto uu maanta uu arki lahaa kursiga inay kenya ku kala badbaad inuu iskaga tagaa ficneed mhm uu dhaho niman yahow so un kursigan maaha waka waa dhaqaaqaari konton iyo lixdan milyan ee kenyaanka iga qiimo badan haye laakiin lama sugaayo mhm
raila naftirkiis isagana maalin walba waa lii dhace iyo waa lii xaladan uu guraayo mhm in la samriyo oo saavaga la furo mhm haddii ay run noqotana wixii waxaan ka dambeeye dembi lagu qaado way fiicnaan lahayd haye haddii asagana markaas uu qanco oo la dhaho nin maalin walba waxan waad sheegtaa wax ku dhacana male markaas adan inta ka bax haye way noo fiicnaan lahayd laakiin hadda yaa noo samayni mhm laakiin horta waxaa waay nimankan way habeenkiina shahi way cabaan way isjecel yihiin waxaan isdilaay waanu annaga haye maaliku waxaan dhihi lahaa aniga waa een, ha wada hadlaan hana la heshiiyo anila intaa maa ku darsan lahaa saaxib qorane aad waa mahadsan tahay aragtidaas saliimka fakirkaada waa mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka waan ka dabcan waan ka xumaay xigaha kale dhegeysta lansiya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhowow magacaaga waan ku salaamaya wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed cali kaala socodna magaalada gaarisa maxamed cali dhadhaabaan ku gaarasoo haddana imaaday soo dhowow maxamedow wada hadalkuu fiican yahay haye balse keeyi way weyn tahay mhm waana lagu soo dhaqi jiray wadaha la warayla waa lasoo wadi jiro ilaa intaa waa sheekada lasoo dhiman jiray keeyin way hore u socotay haye
marka maanta hadda adiga wax intuu wax kaa xada gurigaadan ku tuumo ku dhaha mm taa inuu kuu furo sooma kaale baaro ku dhaha inaa ugu timaysa iga fiirso mhm
marka saafaada ha la furo kenya inta hadda guri la gubi lahay ama wax la sameeya maadhamaan la socon lahayd aad iyo aad saafada ha la furo saafada bukaata loo yeedha ha la furo saafada qarashka unbaxaya amarna la bixin waryaha fura gobolka sigaarisa maxaa ka soo dhacay wajeer maxaa ka imaaday inta maxaa ka imaaday isu keeni hadduu raila qalabka yeeshana dee waaba nin adaa qalabka laaldhihi deg magaalada maxaa ka fidhiisa aldhihi haye aa ruuto hadduu qalabka laadana waaba kaas oo sheekada waaba la kala tuuri laakiin waxaa ka horeysa Meel baa u dheer, hadda- laakiin maxamedow waxaa ka horeysa horta sidee dabcan horta marka hore madaxweyne uu ku ogolaanaya in baaritaano lagu sameeyo la dabagalo baaritaanka uu ku qasbay shicibkiaba taageeraba hala baara taaganba kuwaasaba firi dhegaysa aha hadda shalay maxkamadii waxay tiri waxaa la dhahay biilkii allamarin baa la dhahay haye Waa- waxaa la geeyey waa- dood baa la geeyey waa la joojiyey aha maxkamadina hadda loo kaasoo dowladda gacanta iskaga jirta oo iska watay jireen dara sheekadiini marka kenya maxkamad kamaba jirta aan umalaynaya waxaas hadda sharci oo jira malaha marka railana waxaas buu arkayaa marka haddii da- danta dowladda da- da- dadweynaha la fiiriyo laakiin maxamed maxamedow maxamedow max- max- maxamedow eh, dabcan qorshahay ka mid tahay eh, noqso- qodobada markaas ee miiska soo saareen azimiyo la umoja ka mid tahay in baaritaano la- ugaad- in baarit in baarita u kaadi wax yar u kaadi wax yar in baaritaano lagu sameeyo guddiga doorashooyinka iyo siday wax ku dhaceen iyo safarka in la furo En, laakiin soo marka hore kama horeyso bal waxyaalaha eh, hadda maciishada iyo dhaqaalaha inay marka hore diiradda ku saaraan ay ku- eh, ku adkeeyeen xukuumadda taasi intay kasoo gudbaan maciishada waa abaas horta maciishada uu ku qasban yahay kuwaasoo wanaagsan madaxda maciishada waa qasab inuu yareeyo laakiin waxaa lale laakiin maxamed waxaa laleeyahay eh, raila waxaa laga yaabaa in uu sidaas uu dabcan u dhaganuglaado dhanka maciishada iyo dhaqaalaha uu ma- excuse uu siiyo xukuumadda laakiin tan kale waxaa leeyahay uu ku adkeysan doonaa eh, i e b c i b c kuwaasoo wadanka intay dhibka dhici lahay i b c waa wax iska fudud in la furo gobol kasta waxay kasoo dhacda ogaada way iska fiican tahay waase wadda macawaaba arkaya inuu sheekada ay qaraar tahay waase waxay inay wax soomaryiin maxkamadaha iyo dowladda kulli hadda shalay daraad baarlamaanka aan fiirsanayay markii asimiyo ay hadlaysa ama isbitaal ugu goyni markii ayudi ay hadlaysana caadi ah warka loogu furi marka dowladda daacad maaha marka dadweynihiina marka way hadda firi kaba soo qaada embiyaashii da lasoo doortay oo asimiyo lagu soo doortay hubti ama laga qaatay adiga waa lagu soo doortay kana waa lasoo doortay sheeka kusoo wada doortay waase wax adag dowlaha ula yimaada maaha
haye marka hubka awoodda lagu qaadi karo degeen horta mhm
marka adiga waa lagu soo doortay sheeba sheebkan koormar soomaa sheebkan aaminsanen marka oo leedahay waad daraabaysa soomaa hadaa qoriyo dadka soo doorta leedahay qoriyo waan kaa qaaday adigna waa lagu soo doortay waa lasoo doortay isku misaar baatiin isku cad baatiin marka inaad qori ka qaata qabo awood uma walhidba ilaalada raila waa ka qaadan karaa oo kolonka waa laga qaadi karaa lakin m p lasoo doortay qori ka qaada sharci uma walaabo
maxamed cali aad waa mahadsan tahay shukran saaxib Ah, marka waa maasanta aad waa mahadsan tahay star f m xigaha kale qadka telefoonka soo dhowlaal magacaaga walaalo wasaaqa la yiraa beelo dagxan la yiraa ka hadlaa saaqow soo dhowow haye
walaalo horta waxaa la yidhi waa kujiid waa jiid waa gacmadaalisa la dhahay haye maxaad ku keentay maxaan usoo maxaan usoo qaadatay waxaan ka soo qaatay dawladda arilaha maadle bisha sideedaad oo dhalina horta intay hadda joogtaa waa laba iyo toban bilood ah waa sax xilligaan haddaa doorasho iyo halii fura santuuqyo iyo waxaa dhaa horta waa kujiidaya jiid waa gacmadaalis haye
ninka obees waxaa jiid midigtaas ka go-aan la dhahay oo la dhahay hadda ka hor aabbahay ninka dardaarmay aabbihiisa la dhahay habba aday ninkaan xawaalaha imaado ninkaan daynan kula halahay maxaa daynan kulaha maya dhahayo markaan qa- dadka meesha joogay war iska sii dhahayo markaan wallahi inaan sheenayn hadda ay dardaarma dhow midigta ka go-o kale waa horta ninkaan haddaan mucaaradka haye
markaan wixii wixii horoo lagu qancin jiro asbarta baad u dheeraama horta wax weyn oo hadda ka maqan male dhul turi mahaya wax dad turi ma muxuu bartay wixii hore maxay tahay uu bartay maxaa ula jeedaa wixii midi saab umburmadoon ama daga la siinaayo ama wax lagu celinaayo mm
aas bartay haye markaa waraabaha la tigida bartay kuridida waa kadhibaa la dhahay bogta haye
markaa waxaa shacibka iyo wixii dawladdaas mashquulinaha markaas dawladdaas Laakiin- miga horeba meel engegadu imaada iyo haddana hadda haddana macaarib kusii kaciyo haddana miga horeba caagab fiican aan ku taagin haddana sii mashquulina laakiin raila tabasho unbuu qabaa soo ma ahan oo wuxuu ka tabanayo hadda xaaladda dhaqaalaha iyo sixir bararka iyo maciishada iyo wuxuu ka tabanaya guddiga doorashooyinka xududaha i b c intaasoo keliya uu ka tabanaya ma wax kaloo ka tabanaya aad maqashay walaalow tabasho kaba baxay kursiga hadda asugu loo dhiibo madaxweynehaas la dhahaan asugu tabasho maba ka baxayaba laakiin qofka hadduu tabasho tabasho la imaanso in laga qanciyo oo laga xaqabtiro ma ahan baahida uu sheeganayo
safar walba ninka la baqancin kara maogtahay kolka waa dhibaa ugu dhaca dhihi karo la qancin karayo wax yoogaa la qancin karaa magi socod kastaba oo dhibaa ugu dhaca hadaa dhaha la baqancin kara maogta haye
marka aniga waxaan qabaa wixii horaas bartay aan laga aan laga yeelin waxaas ilaahay war lagu runcinaaba ma lehine dawladda horaha u socdaan dhihayo waaliku salaama walaalkay aad baa mahadsantahay shukran oo kaa qaaday xigaha qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga oo ku salaamaya عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا واد بكر توك سلامي شكرا
ومحمد إبراهيم خاصة واحد لنا هيا
إن والله مغلاي إن لو صاري عرفتي مدحويني هوري نيجيريا هيا أو إن حركة كيارو أو لها الله روتو إيو ريلا مهم.
لكن أنا وحنا يا بناهي إن حكمت دواقي أي ريدي حكمك إن يعني إن بارتي هدرتا مم.
سفر هيا إذا بارني حكمك ردي مهم.
والله محكمة أنا دا والله يا بناهي وحا دقن كذا مقر مهم.
laakiin waxaa ficneed inay ninkan qanciso ay safarka u furto marka kenya nin cadaalad ma taala ma garat هيا ninkii xoog lahaa xabaka togoosto wa أها.
marka uu arkeynaa se ku dhamaa insha allah واضح إبر تضبع إبر لبا صدع شن إبر إبر سقال إبر إبر تضبع سديد إبر هل إبر شن هل إبر شن نجست يعني والغد صاحبك تلفونك كوجر نسي مركل اللي يستهان سود ولا المقعقة وأوك سلامة يا أوك مغلى يا مقعقة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كورن برنامج كون سعودان فيليا آه هيا هيا arrimaha dhaq- dhaqaalaha marka hore diiradda hala saaraa leedahay arrimaha kale dib ha looga dib ha looga imaado aha laakiin waxaa la leeyahay een, waxaa laga yaabaa inay ku heshiiyaan dhaqaalaha iyo sidoo kale maciishada laakiin tan lagu heshiin karin waa dhanka s- guddiga doorashooyinka xududaha i b c in guddi loo soo saaro baaritaano ku sameeyaan waa tahay haddii laga gudba ka waran ee, maxaa la gudboon raila maxaa la gudboon ruto labada maxaa la gudboon Ah, raila marka maxaa la gudboon asagana haye shukran saaxib aad baa maasanta yuusuf xigaha khilaqadka telefoonka star f m soo dhow waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu nasroy soo dhow yuusuf waan dhowaha yuusufow eh, horta xaaliyi soomaali waxay tiri saardaar daawo male dagaal nabad baa qaran haye
marka hesiis wax ku wanaagsan horta malaha markaan haye
haddaan hesiis la waayan weligeed un qabqabta way soconi mhm
marka in la heshiiyo horta muhiimada first waa in la heshiiyo dhaqaale iyo waxaas ayadoon horta laga hadlin mhm
dhaqaalaha ma wuxuu ku imaan karaa inuu soo dibco horta hesiisku ku imaan karaa haye
marka labada nin ayagaan kala wadanka xog ogaal ayaga ha heshiiyaan maxaan ku rahaa dadka sheekana maxaan ku rahaa u turan maxay ku okay maxay ku heshiinayaan
waxay ku heshiiyeen heshiinaya wax hadda intooda maxaan ku dhahay dhex yaalay ku heshiinaya
haye
marka iyagun baa is aragsan ma ogi ah,
ayaga hadday is aragsan yihiin maxaan ku dhahay waxaa lagu gabanay ma og tahay ii sheegay shacabka.
dhaqaalahaasaan iyo kan kan iyo waa lagu gabanaya ma og waa sax
labada nin ayaga biyo hortooda iska arkay ha
waxaa waaye inay heshiiyaan oo maxaan ku dhahay dhexaalo la sameeyo oo guddi soo dhexgalaa jirta shukran walaale aad baad mahadsantay maasanid gabadhii ugu horeysa saaka barnaamijka arrimaha dhanka siyaasadda kaga- ka qayb qaata bolombiya way mahadsan tahay mahadsanid ayaan ku leeyahay idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeysaa tobankii barqanimo markii la gaarana waxaad maqli doontaan wixii dalkii dibadda naga soo gaaray xamdi guri hadduu ilaahay idmo laakiin bal inta ka hore dhegeystayaasha daqiiqadaha kooban inoo soo haray saaxiibada doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan dhegeysaa raalitoodana ka dhiibtaan barnaamijka saaka waxaan diiradda ku saaraynaa kaga hadlayna dhegeystayaal iyadoo isqabqabsi iyo buuq fara badan iyo isku dhacyo iyo dibadbaxyo wadanka markaas ay ka socdeen isku dha- iskana soo horjeedeen ciidamada waa dabcan waa kenya kwanza waa xukuumadda markaas hogaaminaya william ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka ee dhanka mucaaradka azimio la umoja hadda arrintooda dhegeysta waxaa soo fargelisay afrika madaxdeeda dhegeysta iyo sidoo kale waxaa markaas hadda dhadhaxaadinaya madaxweynihii hore wadanka nigeria obasanjo waxaana markaas uu kula- dabcan uu kala hadlay xaaladda iyo sida markaas laga doonaya hogaamiyaashan in wadanka iyaga markaas uu ku xiran yahay sidoo kalena u turaan sidoo kale wadanka looga saara dhibaatada iyo xaalada hadda uu ku- markaas ku sugan yahay madaxweynaha ayaa sidoo kale lala hadlay oo lagu sheegay inuu arrintan u dhagan gudhaado sidoo kalena uu tanaasul fara badan uu sameeyey halka sidoo kale mucaaradka ayagana la sheegay inay tanaasul ayaga sameeyaan si wadanka loo- xaaladda iyo wad- waqtigan uu ku sugan yahay looga dulqaado loona sameeyo wadahadal la dhammaystiran iyo weliba tabashooyinka in markaasi ay soo bandhigtaan oona markaasi lasoo hor fariisto waxaana arrintan markaasi dhadhexaadinaya oo la dhegeysanaya dhegeystayaal madaxweynaha wadanka nigeria oo ah madaxweynihii hore nigeria dhegeysan obasanjo raila odinga ayaa markaasi qodobadiisa waxaa ka mid ah dhegeystayaal arrimaha dhaqaalaha maciishada guddiga doorashooyinka xududaha i b c iyo in bar- markaasi baaritaano markaasi lagu sameeyo doorashadii wadanka markaasi ka dhacday labada kun labaiyo labaatanka haddaba waxaan isweydiinanayaa dhegeysta maxay dowladda aqbali doontaa maxay dowladda dhegeysan doontaa maxay dowladda ogolaan doontaa maxay ogolaan dooneen dhegeystayaal halka mucaaradka ayagana maxay markaasi tanaasul intay ay markaasi lasoo shirtageen ay tanaasul u sameyn karaan maxayna ku- tanaasul aysan u sameyn karin dhegeystayaal waa arrimaha saaka isweydiinayno maxaana xal ah maxaana markaasi la gudboon oo labada shakhsi ah waa madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore mucaaradka dhegeystayaal ee laga doonayo in wax ay ka qabtaan kana bedelaan xaaladda wadanka hadda markaasuu ku sugan yahay dhegeystayaal balqadka telefoonka saaxiibka dhegeystaha ku jiraan siinaya star f m soo dhowlaan magacaaga
alo waa soomane soo dhowow salaamu calaykum waraxma waa kuwaake
soomane salaamu calaykum waraxma wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhowow soomane waan ku salaamaya in badan horta dhow waan dhowrta khadka xulaaba waxa garaysa wuu naga dhibaya cafwan
marka ilaa shalay waan ku rafaadsanahay haye barnaamijka haddaan hor u galo mhm
runta labada nin aniga inay heshiinayeen ila ma aha sabab
mowqafkooda xulaa wuu kala fog yahay haye
ninkan kaambeenka markuu waday ama gumaxmad soo galay wuxuu dhahayay hakuna nusu mukaata waa ruto ruto haa haye
ninkan ayta kuuraa la xaday iyo wax waa la furay iyo waxan buu ku doodhayaa waa tahay maxay dhahay ugu soo celi waxay dhahday markii ololaha lagu jiray ma jiri doonto in dowladda laisla wadaagi doono ama nusumukaate haa waagaas muxuu saa u dhi- u dhahaye ma wuxuu iska ogaa inuu xilka helayo
inuu xilka helay wuu arkayaa u maleeyey haye wuxuuna arkaya ninka mota kibaaki buu soo dhibay haye uhuru buu soo dhibay haye inuu dhibi doonuu arkayay haye
marka gabalka hadduu ku guulaysto inuu ka haraynin buu ogaa haye tiina way dhacday haye oo hadda waa dhex taagan yahay haye markaas aniga heshiinayiin oo m- mowqaf gaarayin ilama aha haye
ee had inay heshiiyaanna haddana soomaalahaan ma- ma rabigo maxaa sabab
uhuru ma kula heshiiyo Ah, waddanka way iloween haye
maciishadii meesha mar- markaas markaas lagu bilaabatayba haye
ila hadda qaylada intuu iska wado aha xogaa maarlamaanada maaxud noo yaado baarlamaanka iyo ee, maaragtay isaga xogaa berse berse u dhigto oo waxyaalahan uu ka hadlo hadda annaga gacan baan siinay laakiin hadda ee, hadday heshiiyaan aha
waxaa way way isla fadhiisan doonaan haye asaga af wax loo gelin doonaa waale dadka marka shacabkii baa la hilmaani- la hilmaamiyaa leedahay wax baaritaani dabagal ku sameen ma laha leedahay dowladda nafsadeedu dowladda markaas yarta suubina dabagalna wuu dhiman haye marka hadda ay heshiinin oo maaragtay ay ku kala kacaan baa horta muhiim ah.
laakiin kee xal marka ugu jiraa
haddii la heshiin waayo ha xal maxaa ugu jiraa uhuru waa waxaa loogu jiraa ruto haye
haddii dowladda mogta asaga dowladda ma keligiisa astuu rabaa haye ilaa ninkan wuxuu rabaa maaragtay in maalkiisa lagu casumo oo dowladda waxay suubinaysa la ogeysiiyo wa qabar laga siiyo wasiire nafta wax qayb laga siiyo waxyaala rabaa haye
ninkana waxaa diyaar uma aha haye madaxweyne ku-xigeenkana meeshuu taagan yahay waa artaa malen
haye madaxweyne ku-xigeenka intuu taagan yahay kashaagu ah waxaa asaga uma badhacsanaba haye sidii ruto beriga uu qaska oga baxo ee yukrain uu qaska oga baxo haye marka meesha waxyaalaha horta yaa- yaa isdaba dejisan aada iyo aad marka heshiiska wax ruto iyo ku xiran iyo rayla ma aha haye arrimooyin kale meesha yaa yaalaan oo la ogeen oo la ogeyn kashaagu ah meesha ku jira haye oo oo arkaa haddii meesha labana heshiiyaan asaga inuu qaska ka bixi doono waa sax
marka asaga har lama tuuri karo haddii qowmiyadda aragto wataa aada iyo aad kuuraha ogaantuu keenay mhm
marka anigu waxay ila tahay nimankan heshiiska horta waa adkaan doonaa haye hadda waddankan qaadasa kuma fiicnee aha
inay isku soo yardhawaadaan way fiicneed maxaa la samey marka adi hadda waxaa leedahay iskuma fiicna inay heshiyaan waddankana qalaaso ma fiicna ay leedahay marka maxaa la ogolyahay haddii ninkan macaaradka ah
qaadasa asaban markasta u rido asaga badan baa ku jirta adi maxaa ogoshahay
anigu waxaan ogaani karaa mucaaradnimo u joogo haye twenty twenty seven uu caarka sugo haye uu tartamo haye
waa la dhacayn buu leeyahay.
adi markaa soomana markaa soom markaa soomana waxay leedahay ilaa iyo twenty twenty seven ha sugo asagoo dhibaato samaynin asagoo dibadbax samaynin asagoo iska aamusan mucaarad keliya afkaa ka ahaadaa leedahay Sax.
ma iskeeni marka mucaarad baan ahaan iyo waxba ma samaynayo oo doorashada kalean sugi oo se isku keenay wadamo dhan baa maxay qabaan mucaarad Haye.
kiisa besi jaaw
haye waddankan aan mucaarad qabaa tanzania way qabtaa haye burundi uganda kulli way qabaan haye marka waa inuu mucaarad ahaaba oo mucaaradnimadiisa u fiirsado waay ha
marka inay had heshiiyaan da- waddanka horaan bu kusoo dhintay hadday heshiiyaan waddanka dhexdu ka bici aad baad mahadsanta saaxiib soomane waa ku salaamay shukran wuu mahadsan yahay bal dhegeystahan kale aan sii- waa soo dhow walaal magacaaga xamdi magaalada gaarisa yusuf xamdow soo dhow
walaal waan ku salaamayaa in badan shukran in badan
horta waxa waaye raa-ila waxaan uu hagaajinayo waa wax annaga noo fiican tahay haddaan nahay shacabka kenya haye
waxay noogu fiican tahay waxa waaye wax kasta ha loo raqiisiyo ummadii lacag ma haysato ayuu noo doodaya haye
dadkii marka ma fahansano ninkaan noo doodaya wax noo qabanaya waxay aaminsan yihiin si kale wax u fahansan yihiin ayagan haye
soomaali waxay ku mahmaadaan horta la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan haye
ninka gashag waa laleeyahay waa nin u nacamlaynayo waa huutu haye
wasiirka gaashaandhigana waa nin u nacamlaynayo waxaa waaye huutu wey horta runta haddaan kuu sheego haye marka annaga danteena ninka ka hadlaayo waa raa'ila Een, xamdiyey waxaa halkan la leeyahay een, qodobada markaasi yaalla waxaa ka mid ah dhaqaalaha iyo sidoo kale maciishada iyo in baaritaano lagu sameeyo guddiga doorashooyinka xuduudaha adiga saddexdaas kee kuu muuqdaan in raila uu dib uga noqon karin
horta walaal yuusuf horta waxaan kuu sheegayaa horta horta mid baa halkan ku jirta su-aal ah haye oo halkaana lagu gorfeyn karin hadeertaan haye annagoo laakiin duumarayno laakiin adiga dhaqaal u kaadi adiga dhaqaalaha ka hadashay oo marka hore ku bilowday laakiin saddexan ku uu raila ka hadlay waana saddexda kuu sheegay saddexda midkee aad leedahay raila kama noqon karo
horta raa'ilaa aniga dhaqaalaha waxaan uga hadlaya macnaa dhaqaalaha murugteeda ayaa ahay Sad- hort- waa sax Wa- waa sax okay kuma jirin waa sax laakiin saddexdaasi ko- kee u aragtaa in raila uu ka noqon karin yuusufo wax yar aboo iga raalla oo dadkan siyaasada carabaaba waa dad siyaasad raadis oo hunguri raadis oo madaxnimo raadis barnaamijka waa waa barnaamij siyaasadd ah ee laga hadlo siyaasadda Aniga marka gobolka waxaan ahay qof raadinayaan ahay ubadkayga saan ku korsan lahaa waa s- iskuulkiisa ok- iyo wa- waa sax dugsigiisa iyo oo- oo- waa s- waxbarashadiisa iyo ok, ma naftiisa.
la diidano waa sax laakiin saddexdaasi qodob kee u aragtaa in raila uu ka noqon karin adiga xamdi ahaan markaa fiiriso oo maxaan ka noqonayna iigu celin waa dhanka dhaqaalaha iyo maciishada iyo sidoo kale in baaritaano lagu sameeyo guddiga doorashooyinka xududaha i e b c iyo in saafarka la furo
wallaahi raayada waa ka noqon karaa mid kastaba waa nin oo waayo arag ah rugcada ah haye
dhinac kastaba wuu ka noqon karaa waa nin wax kasta horta u qalmano mid inaad xunataan loo baahaya marka uu ka noqon karin oo lamba taabtaan ah anigu aniga maba ila ahaba raacila inaan wax kastaba aan ka noqon karin waa nin oo waayo arag oo waa waxgarad eh, waa qofka hadduu waxgarad yahay wax kasta waayo arag wuu ka noqon karaa wuuna qaban karaa ha saasaan aaminsanahay aniga.
aad iyo aad hadeertan xuquuqdii dadkii oo shacabka kenya baaba'aya ninka kor usoo qaaday wey oo Haye.
dadka tusi hayo oo muujinayo aad iyo aad waad ujeedaa adiga marka dadka ma rabaano agta inaa madaxa laga saaray raban huuti ninkaana wuxuu rabaa inaa agta madaxa laga qaado gumaysiga ayuu diidaya dadka haye hadda waa ujeedaa markii runta ay run gaarto huuti wuutu diradha waan la kulmaya marka oo agta agta loo saaray haye nin la marsiin kara maa nin ka aqoon badan waayo oo kelwowaa ka aqoon badan yahay waa ka ilbaxsan yahay marka ma noqon karta anoo ilbax oo reer magaala nin oo iga aqoon yahay inuu madaxa cagta iga saaro wax loo qaadan kara yuusufow maaha maxaa ula jeedaa
waa fahmi kartaa kule waxaa ula jeeda mujtamaca iska badan aad waa tu oo aniga shukran.
farfeed ii tahay aad baa marka mahadsan tahay waxaan dhihi lahaa oo ninkaa oo yaala carabaawin baan dhihi lahaa raacila waa nin oo danteena kor usoo bixinayo wey shukran xamdi aad baad umahadsan tahay fikirkeeda gabadhaasi waa mahadsan tahay waa gabadhii labaad ee arrimaha dhanka siyaasadda ka qayb qaadato waan uga mahadcelin lahaa gabdhaha inay siyaasadda aad uga fahalloodaan oona aragtidooda ka dhiibtaan shukran aan leeyahay meel walba ay السلام joogaan عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل دقيقة يصدر اللي برساها يستا سو دو وأكو سلام يوسف بكر وأكو سلام وعمر.
يا رجل ما لما درس هاي عمره
الحمد لله horta waxaa waaye haddii aan u godo gara اها su-aasha aad weydiisay oo Raila maxaad ka noqon karaa ahayd عادي يعني
ani horta waxaan dhihi lahay waxaa waaye ninkaas waxa dhan oo kusoo lugduuba oo dhan waxaa waaye in saafarka la furan raba هيا waxaan kale waxaa waaye waa ku buuxsi waay tirada ku buuxsi laakiin maxaa loogu diidayaa xaq buu leeyahay een, raila odinga inuu markaa la qanciyo laga shaafiyo waxyaalaha uu tabanayo een, Laakiin- cumarow waa leeyahay xaqaas leeyahay laakiin inaad maxkamad taga oo waxaa waaye ku dooda ay ahayd maxkamadda taga ama waxaa waaye i b c ma wax hadda la iska furi kara maha saafarka ma garan هيا
marka ani hadda waxaan dhihi lahay ujeedadiisa oo dhan saafarka u socdaa in la furo marka taas waxaan u malaynaya inay u suurtageli doona iyadoo maxkamadda ay ku dhawaaqan see u suurtagelin karan ee, haddii xal uu u jeedo madaxweynaha uu nabad raadinayo uu doonayo in dowladdiisa si fiican ay ugu socoto soo uma haboono in markaasi wax loo furo la qanciyo qodobada kale haddii lagu heshiiyo oo saafarka ka- kanna ma furayo hadda kaasna lii furo hadda marka maxaa meeshaas ay horta ka imaan doontaa cilada ugu badan oo ama dhibka ugu badan ka imaan doona هيا lagu heshiin doonin هيا ani marka ra'yigay taas ay latahay dhammaan dhegeystayaal ku taagsan muqaaran kulli wasalaamaya shukran dhegeystayaashu mahadsan yahay dhegeysan idaacadda star f m cutub gobolka qoybere ayaa dhegeysanaysaan cumar khiyaar iyo dhegeystaye kasoo horeysay ee xamdi aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaal waa shukri raallahada gabagabadii barnaamijkan dhegeysana soo gaarnay toban daqiiqa inoo soo hadhay laakiin markan aan soo qabtay mid kamid adaga qaybta barnaamijka ah dhegeysan haddaba aqaldin lacagtaada m pesaga iska hubi oo hadda dabcan waxay shirkadda safaricom ay ku keentay in aad xaqiijin karayso qofkaad lacagta intaaba dirinba u magaciisa kuu soo baxayo shaashadan ay kuu soo fuulayso shirkadda isgaarsiinta ee safaricom iyo macaamiisheeda waxay ku garab taagan tahay wax waliba dhe- ee markaasi ku dhici kara iyo wax waliba markaasi uga baahan yihiin dhanka maciisho dabcan waa dhanka horumarka dhegeystayaal ee adeegyada kala duwan ee ka bi- ay bixiso shirkadda safaricom waxay dooneysaa inay la- la- dabcan lacagtaysan kaa lumin ama cid aan markaasi mudnayn lacagtaada ay u dhacdo waana adeega ah, dabcan hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay markaas u xaqiijiyaan magaca qaataha iyo weliba ca- dabcan waa cadadka ka hor dhamaystirka qofka markaas lacagaad u dirayso dhegeystayaal pair to pair p to p waa p to p lipana mpesa waxaa markaasi la halmaalay ee lacag ku saabsan imaanaysa dhegeysta wuxuu leeyahay "Ha- maanta habso xaqiiqso inta lacagta markaasi qaldamin dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iidaysanayaan adeegan xitaa kuwa markaas aansan ha- ama haysanin telefoonka casriga ee smartphoneka oo dhegeyste haddaba shirkadda waxay ku leedahay telefoonka casri telefoonka casriga xitaa haddaad haysanin waxaad telefoonkaada niclaha ama tooshlaha magacii ayuu kuusoo qoraya kuusoo saaraya iyo shakhsiga markaasi aad doonayso magaciisa rasmiga saxda ah halka hore ama lagu soo saaraya haddii markaasi ceebla tahay haddii muxumed tahay iyo haddii aadan tahay iyo haddii qofka markaasi uu kuu shaqeeyo ood lacagta markaas u dirayso magaciisa weydiinaysaa haddii magacaasi rasmi uu noqdo sidaas ayay markaas ku diraysaa haddii uu qalad yahana dudubo waad ka laabanaysaa oo waad ka noqonaysaa dhegeysa lambarka koowaad ee mar lambaraada ay ku dhufanaysaa dhegeysa hadduu saxan yahay lambarka koowaad ku dhufanaysaa hadduu qaldan yahay oo magac qaldan kuu soo baxna waxaad ku dhufanaysaa lambarka labaad dhegeysta keliya waxaa lagaa doonaya inaad hubsataan halka lacagtaad u diraysaan shakhsiga u diraysaan ilaan horaa loo yiri dhegeysa hubsino hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay markaasi xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan meesha kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeysta haatan adeega kakisha waxaad ka helaysaa qayb dabcan qeybta simtol kits ee safaricom adeegyadeeda aad ka hesho qofna markuu mpesa isticmaalayo waxa uu markaas dabcan uu soo baxaya usoo baxayaa magaca iyo shaksiga ama u dirayo hadduu qaldan yahayna isla markii waad ka noqon kartaa mise waad ka laabanaysaa hubso xaqiiqso oo ha qaldan dhegeysa magaca sida markaas shirkadda ay ku doonayso in lacagta ay kaa qalduumin ama kaa qaldamin bal markaana barnaamijka kusoo noqona dhegeystayaal iyadoo laba dhegeysta ama saddex dhegeysta aan siin doono barnaamijka si nagu soo xiraan kana hadlayna saaka dhegeystayaasha dhegeystayaal xaaladda waddanka iyo weliba habka siyaasadeed ee maantaba waddanka uu marayo hadda waxaa aada iskugu soo dhowaaday madaxweynaha iyo sidoo kale raila odinga wadahadaladooda markaasi uu fududeeyey madaxweynihii hore ee dhegeystayaal waddanka nigeria oo basanjo waxaa hadda markaasi laga doonaya in arrimahooda ay gorfeeyaan in arrimahooda markaasi ka hadlaan inkastoo lagu dirqinayo si markaasi arrinta loo fududeeyo oo sidoo kale tanaasul badan ay u sameeyaan hogaamiyaasha waa ka qaybta markaasi mucaaradka iyo sidoo kale qaybta xukuumadda ruto iyo azimiyo waa ruto waa kenya kwanza ee william ruto iyo raila odinga ay kala hogaaminayaan dhegeysta arrintan qodobo fara badan ayaa markaasi miiska saaran dhegeystayaal inta badan hadda laga hadlayo sidee iskaga xamili karta ama u xamili kartaa sidee u dhegeysan kartaa sidee u qaabili kartaa sidee dhegeystayaal arrintan ay u fududeyn karaysaa xukuumadda ruuto ee su-aalaha markaasi yaalla ama qodobada markaasi horyaalla maanta ama la hordhigi doono dhegeystayaal ee ku aadan arrimaha maciishada iyo dhaqaalaha sicir bararka dhegeysta waddanka iyo sidoo kale dhanka financial act ama biilka dhegeystayaal ee arrimaha cashuuraha ee dhegeysta markaasi qeyb ka tahay la meelmariya dhegeysta waxaa sidoo kale ka mid ah in baaritaano guddi markaasi loo soo saaro ay markaasi ku sameeyaan doorashadii waddanka ka dhacday ee labada kun labaiy labaatanka sida ku dhacday iyo wixii ka dambeeyey iyos ina markaas wax isdabamarin ay markaasi jireen iyo in saafar kala furo dhegeystayaal haddaba waa meesha su-aalaha ay ka imaan doonaan dhegeystayaal maxaa ku cuslaan doonaan dhegeystayaal sidoo kale maxay khafiifin doonaan mise ay xal u heli karayaan dhegeystayaal azimiyo laamoja qudheeda ama nafsadooda dhegeystayaal in ay arrintan markaasi faraha si fiican iskula gelin sidoo kalena xal loogu raadiyo iyadoo lagu qancinayo shakhsiyaadkan inay u turaan waddanka xaaladiisa dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadka telefoonka barqa wanaagsan saaxiibkan barnaamij ku jira soo dhow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga maxamed jubbo kaala soo la gaarisa maxamed haye
marka horta halka waxaa loo arkaa ma garanay horta kenya way weyn tahay haye
in la wada heshiyo way fiican tahay haye
adina afartan milyan aa kusoo dooratay ninkaan afartan baa soo dooratay marka kenya nuskeed ninkaa soo dooratay haye
macaalid maxaafid baa la kala leeyahay macaaladkii haddii raila ruto la culey macaalad arrima aqoonsani baarlamaan aan la fasaxin kariya xoog buu isticmaalaya macaaladna waa adduunkan ay ka jirtaa oo marka in xafiis loo sameeyo oo la aqoonsado oo waxay ka qaldayin oo nimanka u sheeg way fiican tahay waa fahamsamaa aada iyo aad marka maciishada xaggeedana dee waa in laga wada hadlo si oo dee shalay aan soo gala aniga maciishada adduunkan ay ka jirtaa hadal fiican oo qurxon marag haa oo laga hela ruto mhm laakiin haddaaba shicibkooda hata ukiweka baaquli kiicho atagongana kiichowele daa tiraahdeed mhm shicibkadaas korkeenaya sooma ma ninkana wuxuu heli daafac heli raila haye
marka halka wuxuu ku jiraa aha
in la wada hadla aha maciishada haddee la bogusana nin aniga shalaan soo galay waktigay waa yar yahay ee wakti haligu daraa ka hadla mm oo si naxariis ku jirto keyaanka ay wada aqbalsan yihin mm tan oo saafaadana mhm tan saafaadana kuwaasoo ninkii hadduu ku doodayo leeyahay nin aniga maba istaaga ilaa saafaada liver uu leeyahayna mhm adiga haddaa u guulaysoo isubto mhm waddanka intii la gubi lahaa guri la gubi lahaa bariij la jibin lahaa shalaa todoba milyan lagu bixin sheegaysa oo adiga ka qaylinaysa Hmm.
waa faham sooma aada iyo aad saafaada marka amar dawlad ka taa bixisaa tira ni ow saafaada adiga guddiga alima kana guddiga alima wax sadaqaqad waay waa guriga waa lagu dhamayn karaa waa la fiirin karaa ninka guuleysa waa la ogaan karaa haye Eh, marka haddaa diiddo ku adkaysa ma ogolatin in adeeg tuugto wax haddaa la ogaani mhm marka railaana kaa mahanaya mhm marka aniga waxay ku aan ku dhihi lahay saafaada hala furo maciishadana hadha waktiga xilligaa soo gala waa iska shalaa soo galay bal wakti si Een, waa tahay maxamedow een, xal xal aan saafa ahayn ma la heli kara miya maya saafaada ninka wadda ku doodani oo alaabta hadda maanta hadda alaab kaa socdaani way dhigaysa haddii lagu adkay ka waran un la saafa lama furayo haddii lagu heshiiyo waa diyaar haddii lagu Haddii heshiiyo- lagu- haddii lagu heshiiyo waa ka waran oo- haddii lagu had- heshiiyo la yidhahdo oo saafa ma furayno oo labadna ay ku heshiiyaan oo nabad la keeno waa annaga diyaara unaane ah oo dhib ma jira taas mhm laakiin ninka hadduu ku doodani oo shalay alaab iga xadda gurigaada ku tuumaya dudha laakiin yaa yaa xaqiijin karaa in yaa yaa maxamadow yaa xaqiijin karaa in wax la xaday yaa xaqiijin karaa in wax la xaday waxaa xaqiijin karaa wixii combyuterka yeelaha gobol kasta ee kasoo dhaca la ogaanay wajeer wixii ka imaan wixii ka imaan nairobi kasoo galay gobol kasta iskoo guddi oo loo bixinay haye inaad ku guulaysto waa la ogaanay haddii waa ka ninka guulaysto waa la ogaanay adi maxaa u diidan tahay saafaad ugu dhigan tahay oo waddankeeda u gubi waa la iska sahlan shukran aad baa umahadsan tahay ha marka waxaan kula talinaa saafaad afuro maciisadan ha ka hadlanin oo shalaa soo galay adduunku waa saan Mahadsanid, Maxamed. Mahadsanid.
samaynana hadda ha ku hadla mahadsanid Laakiin hadda aad baa umahadsantahay maxamed oo shukran umahadsan yahay maxamed idaacadda star f m qodta gobolka waqooyi bari dhegeysaneysaan weli dhegeystayaal aad ku mahadsantihiin sida quruxda badan inoo dhegeysanaysaan dhegeystayaasha dhegeysta laqadka telefoonka ugu dambeeya waa ku mahadsantihiin la socodka xulashada idaacadda star f m qodta gobolka waqooyi bari saaxiib ayaa halmahadsanadiin barnaamijka waxaa soo saaray inla socodsanayay farsamin anigu ah yuusuf bakar intaan ka kulmi doono barnaamijkan kaysii xiga ilaa idinkiis waxaa inaga tegayaa nabadgelyo kulanti wacan mar kale dhegeystayaal waan kulmi doonnaa saaxiibayaal